walaala way jirtaa dadkana waa la booqday dad badan oo soomaali ah culimaacudiin jaaliyada dalka degan baa gudda u saartay soo qaynaysa dadkaas dhalashadooda cid ay tahay dadkii meesha tegay baana ku jiray isbitaalka dadkii meydkooda la keenay baana u tagnaa anagu haye maxaad soo aragtay walaal sagaal iyo toban qof oo dhimashaa baan soo aragnay magacyadoodana dawladda gambiya baa soo qortay oo kasoo qortay kuwii xirxirnaa oo noola nolosha looga soo qoray sawiradoodii wejigoodana waa dil istaagno waa soo aragnaa waa gartay marka dadka soomaali ma ahaayeen walaala maya dadkaas inalaakaas wax soomaaliya kuma jiraan dadkaasu soomaali ma ahan maxaa ku xaqiijiseen ood ku garateen inaanay soomaali ahayn walaal markaan meesha tagnay dadkii maadaama ay isku egyihiin odayaha dawladda dambibaarista iyo booliiska baa waxay la xiriireen xabiskii dadka nolosha ahaa ku xirnaayeen dadka magacyadoodii iyo waraaqday gaariga kusoo arnaayeen baa naloo keenay waraaqdoodii baan akrinay dadku magacyadooda soomaali ma ahan wetigoodana soomaali maahan kuwii xirnaana waxay dhaheen soomaalina ma nihin dadka dhinteen soomaali maahan wax soomaliya nuguma jiraan maxaa loogu maleeyay inay soomaali ahaayeen markii hore walaalay waxaa loogu maleeyey horta xuduuddu saas maba ahan dad badan baa khalday tanzania ma ahan wadanka laga sii baxday waa zambia wadanka gelayeenna waa conga boorro issaar-saaran oo conga iyo zambia angola leeyihin bay rabeen dadkaas inay ka gudbaan angola ku wajahnaayeen wadankan zambia waxaa degan soomaali muddahaas qarniga degan soomaali baan laga yaqaana cudutoobiyaanka mataqaana saasaa soomaali loogu maleeyey warkuna soomaali buu noogu yimid markii dambena odayaashii iyo ganacsatadii iyo dadkii soomaaliya baa kacay guddi baa loo saaray dadkaas hadday soomaaliyiina in la xalaalo haddii waxay yihiin sidii loo ogaado hadday soomaali ahayna in la sheego in soomaali ahayn oo la caddeeyo waa gartay marka guud ahaan dadka aad soo aragteen inaba hal qof oo soomaali ah ama magac soomaalila kuma jirin maya walaala wax magac soomaalina kuma jiraan wax bidaan soomaalina kuma jiraan dadkaasu waa elkiriyaan iyo ethoobiyan ciddi doona shay kalaan oo kala hadleen waa qowmiyadahaas kaleeto oo soomaalida isku og yihiin weeye waa gartay marka muddadii adigu aada joogtay dalkaasi gambia ma jireen dad soomaali ah oo safarada noocan oo kalea soo gala oo dalkaasi soo gaara walaalay anigu intii aan joogay may dhicin inay dhacdo wax siba soomaali safar kasoo gaaro soomaali wadanka waa degan tahay waana timaadaa natiijiyad diyaaradana waa ku timaadaa mudaadul soo marin waa ku timaadaa laakiin anigu ma arag wax dhibkaas oo kaleeto la kulma waa gartay marka dadkan aad soo aragteen waxaad sheegtay dadka inay isku ekaan karaan laakiin aanay soomaali ahayn ma ogaateen waddankay kasoo jeedaan walaala waddankooda nin ethoobiyaana oo ethoobiya arways u shaqeeya baa soomaalida u yeertay ninkii baana u tegey isagaana dawladda zambia u cadeeyey dadkaan inay yihiin ethoobiyan dawladda zambiyaana hadda qaraar kasoo saari doonta iyo warmurtiyadeeda ayada lafteedu oo ku maqan inay xaafadda usoo bandhigto dadkaan inay soomaali ahayn marka horena somaali lagu soo qoray dhalashadooda waxay tahay iyo waxaas